kulankan oo looga arinsanayay la socodka qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana kulanka kasoo qaybgala mas-uuliyiin ka socda hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar kamid ah dowlad goboleedyada dalka agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka jubbaland haashim iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi cumar aadan ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka
maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha aan meeshan u joogno casuumaad inooga timid agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta mudane maxamed shire muhiimadda shirkan hadda aan iskugu nimidna agaasimaha ayaa tafaasiir badan naga siisiin doona dabcan waxay ku saabsanaan doontaa n d b nkii lansoo dhaafnay follow upkiisa
qorshihii horumarinta sagaalaad kaas oo lagu qiimeynayo wixii qorshaha horumarinta sagaalaad ka qabsamay iyo caqabadihii soo food saaray intuu qorshaha horumarinta sagaalaad uu socday iyo weliba dib cusboonaysiinta xilliga lagu sameeyey waxyaabihii ka soo baxay dib cusboonaysiintaas sharaf ayay ii tahay mar labaad agaasime inaan casuumadiina soo aqbala saaka iyo tiimam kale wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedada shaqada ballaaran ay ka soo qabteen qorshihii horumarinta sagaalaad haddana ay u madlan yihiin inay qorshaha dibubedelka qaranka maxaa la dhihi jiray n t b-ga inay wax ka diyaariyaan dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shire oo kulanka furay ayaa sheegay in qorshaha sagaalaad uu marayo heer gabagaba inuu fadhino howlka wasaaradda qorsheynta daaran ama daba socda dibu casfeyntii ama dibu habeyntii qorshaha horumarinta qaran ee sagaalaad ee gebagabada ah oo aan rabno inaan dhammaystirno sanadkan hadduu ilaahay raalli ka noqdo bisha december ayaan halkan u fadhinaa waxaana si wanaaga inay nala joogaan maamul goboleedyadii dalka iyagoo halkan qaybka ah inay soo jeediyaan iyagana waxyaabihii uga qabsoomay qorshihii horumarinta qaran ee sagaalaad caqabadihii naga soo wajahay iyadoo la xiganayo midkan reviewdii ama dibdhegistii dhexe ee la qabtay wixii ka soo baxay kulamada looga arinsanayo qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ayaa markii saddexaad lagu qabanaya magaalada muqdisho caasimada dalka iyadoo ay ka qaybgalayaan wasaaradaha qorsheynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed taas oo diiradda lagu saarayo horumarinta qorshaha qaranka